إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga ah alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa barqanimadii maanta dagaal culus ku qaaday saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka ee duleedka kismaayo dagaallo culus oo u dhexeeyey dagaalyahanada shabaabulmujaahidiin iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa maanta ka dhacay degmada qansax dheere ee gobolka baay ku dhowaad toban askari ayaa maamulka puntland looga dilay dagaal iyaga iyo mujaahidiinta ku dhex maray gobolka bari roobab lagu diirsaday ayaa ka da-ay qaar ka mid ah gobollada dalka soomaaliya salaad roobdoon ah ayaa maanta lagu tukaday wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dab khasaare geystay oo ka kacay suuq ku yaala degmada salagleh ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka gaadiidleyda isaga kala goosha magaalooyinka boosaaso iyo beledweyn ayaa ka cabanaya isbaarooyin uu maamulka hirshabeelle dhigtay waddadaasi dagaallo ka dhan aha ciidamada kenya iyo kuwa dowladda federaalka ayaa xalay ka dhacay degmada janaale iyo deegaanka cabdala biroole dowladda zambiya ayaa xirtay boqolaal qof oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinimo sabti afar iyo labaatanka bisha rabiicul awal kuna beegan soddonka bisha tobanaad labada kun iyo kow iyo labaatanka ee miilaadiga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaallo xooggan oo u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo askarta soomaalida ah ee shisheeya kalkaalka ayaa maanta ka dhacay duleedka kismaayo iyo degmada qansax dheere ee gobolka baay wararka ku soo dhacay warqabadka idaacadda alfurqaan ayaa sheegaya in barqanimadii maanta dagaalyahana ka tirsan shabaabulmujaahidiin ay weerar culus ku ekeeyeen saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka ee duleedka kismaayo hugunka rasaasta la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay meelo ka baxsan halka lagu dagaalamay idaacadduna ma aysan helin tafaasiil ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalka weerarka barkhadii maanta lagu qaaday ciidamada jubbaland ee ku sugan deegaanka baarka ayaa waxaa ka horeeyey dagaal xalay ciidamada shabaabulmujaahidiin ay ku ekeeyeen askarta kenya ee ku sugan deegaanka cabdala birooleh ee duleedka magaalada kismaayo geeska kale dagaalyahano ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa saaka waxa ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ee degmada khansax dheere dagaalyahanada mujaahidiinta ayaa dhowr jaha ka galay degmadaasi oo marar badan ay kula dagaalameen ciidamada soomaalida ah iyo kuwa etoobiya wararkii ugu dambeeyay idaacadda kusoo dhacay ayaa sheegaya in dagaalyahanada shabaabulmujaahidiin ay si nabdoon kaga soo baxeen degmadaasi markii ay gaareen ujeedka dagaalka dhanka shabeellaha hoose haddaan eegno xalay waxaa la weeraray fariisin askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin buundada weyn ee degmada janaale idaacadduna ma aysan helin tafaasiil ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalka dhinaca kale ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa saaka dagaal culus ku qaaday fariisin askarta maamulka puntland ay ku leeyihiin duleedka magaalada boosaaso ee gobolka bari tafaasiil warkaa ku saabsan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdifatax filibiin ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee buuraha golis ayaa saaka weeraro kala duwan kula jarmaaday askar ka tirsan kuwa maamulka puntland oo ku socdaalayay meel u dhow saldhigga ay ku leeyihiin deegaanka af urur oo hoostaga magaalada boosaaso ee gobolka bari weerarka mujaahidiinta oo isugu jiray qaraxa iyo dhabagal ayaa sababay khasaare culus oo gaaray ciidanka puntland inta la xaqiijiyey waxaa laga dilay sideed askari qaar kalena waa laga dhaawacay intaa waxa dheer in laga gubay hal gaari oo noociisu yahay cabdibile lagana furtay qoryo boobayaal ah oo ay ka mid yihiin laba b k m sidoo kale warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha magaalada boosaaso ayaa waxay sheegtay in madaafiic ay ku hoobteen saldhigga ciidamada puntland ee deegaanka af urur waxaanay xuseen inaysan u suuragelin inay waraystaan saraakiisha saldhigga wararku waxay intaa ku darayaan in qaar ka mid ah ciidamadii dhaawacmay ee puntland loola cararay cisbitaalada magaalada boosaaso si xaaladooda loola tacaalo weerarkan waxa uu ku soo hagaagay xilli ciidamada puntland ay wajahayaan daryeel la-aan iyo mushaaraadkooda oo aan joogto ahayn kadib markii maamulku uu ku mashquulay wax doorasho u eg oo dhaqaale badan lagu bixinayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee buuraha goolis ayaa marar badan oo hore weerar ku qaaday xerada af urur iyada oo muuqaal hore oo ay soo saartay alkataa'ib lagu soo bandhigay mid ka mid ah dagaaladaas oo askar badan looga laayay maamulka islamarkaana laga soo rartay wixii agab ahaa ee goobta yiil af urur waa deegaan soo koraya oo kaabiga ku haya buuraha goolis waana deegaan aad u ballaaran oo ay ciidamada puntland ku leeyihiin saldhig ay ku sheegeen inuu difaaca ka yahay weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidanka puntland ah ayaa saldhigga af urur u haysta inuu yahay midka ugu adag halka askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu uga dhigan yahay mid ay say doonaan u weeraraan roobab lagu diirsaday ayaa ka da-ay qaar ka mid a gobolada soomaaliya warkan waxaa noo diyaariyey waryaheena maxamed ciise wilaayada islaamiga ah ee galguduud deegaanada hoostaga ayaa waxaa ka da-ay roobab ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada roobabkan ayaa waxay ka da-een deegaan uu ka mid yahay magaalada celdheer ee ka tirsan wilaayada galguduud qaar ka mid ah dadka magaalada ayaa ka hadlay roobkan iyo sida ay ugu bahnaayeen waxaan ka mid ahay dadweynaha ku nool degmada ceeldheer walaal maanta magaalada roob weyn baa galay ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan waxaa la soo maray xilliyo kulayla oo xoogaa jiilaalku ou aada u seecay xooluhu ay aada u tabar dareeyeen oy aada u liiteen waxaa waaye marka ilaahay subxaana wa tacaala roob noo keenay waa nimcaysannay walaal annaga inta aan ka warqabno hadda deegaanada ku dhow magaalada qaybo ka mida roobka qabowyadu way gaareen qaybo ka midana roobka si fiican ugu da-ayo sida hulcaduur iyo waxaa waaye meesha leera baraagsha cabdulaahi ilaa cows weyne iyo bacad saarrey meesha la yidhaahdo guud ahaan dalka soomaaliya qaybo ka mid ah waxaa ka curtay roobabka deerta iyadoo ay jirtay roob yaraan meelaha uu ka da-ay roobabkan lagu diirsaday waxaa ka mid ah degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka wilaayada shabeellaha dhexe wilaayada hiiraan iyo meelo badan oo ka tirsan wilaayaadka dalka waad mahadsantahay maxamed dhanka kale salaad roobdoon ah ayaa maanta laga tukaday wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waryaheena cali aadan ayaa warkaa noo diyaariyey
fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka kuyinbarow ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa lagu tukaday salaad roobdoon ah taas oo allaah roob lagu weydiisanayo dad badan oo tawaaducsan ayaa soo xadiray goobta loo iclaamiyey in lagu tukado salaada mid ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ducadan akhriyey يا رب قد اشتد بنا الأمر يا رب قد اشتد بنا القحط يا ربنا يا خالقنا ويا إلهنا ليس لنا معبود سواك ليس لنا معبود سواك ليس لنا معبود سواك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حولوا رداءكم تفاؤلا بأن يحول الله حالنا إلى أحسن حال gobollo badan oo ka mid ah waddanka soomaaliya ayaa waxaa ka jira abaaro kuwaas oo xoolo badan galaaftay sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed cali faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dab geystay khasaare hantiyadeed oo ka kacay suuq ku yaala degmada salag leh ee wilaayada jubbooyinka xilli habeennimo saqdhex ah waxaa degmada salag leh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ka kacay dab xooggan kaasoo geystay khasaare hantiyeed oo aad u badan dabka ayaa waxa uu dhulka la simay ilaa siddeed iyo toban xarumood kuwaasoo isugu jiray baqaaro goobo caafimaad harqaano dharka lagu tolo iyo xarumo kale idaacadda islaamiga ee al-furqaan oo safar ku tagtay degmada salagle ayaa u kuurgashay xaaladda dadkii ay hantidu ka baaba'day waxaana u suura gashay inay waraysato qaar ka mida milkiilayaasha xarumaha gubtay axmed maxamed xasan baa layidhaha dab baa ka dhacay khasaare aad u weyn buu gaaray alxamdulilah ilaaha mahadle waxaa weeye waa iska imaansannahay adiga hantida meeshaan ku baxday maxaa ka lahayd waxaan ka lahaa baqaar baan ka lahaa oo wax walba yaalin saliib baa taalay bur baa yaalay bariis baa yaalay sokor baa taalay baastaa taalay baasto dhooc noocaa taalay makanooni yaalay baasto dheerdheer baa taalay marka ilaah mahadle lacag kaasha way taalay doorar wuu yaalay qasnada waxba lagama bixin marka khasaarahaasaa dhacay walaalo magacii waxaa la yidhaha doctor xasan cadaw aadan walaalow koley dee qadar allay ahayd wakhti liska dambana way ahayd dab baa meesha ka kacay meel u dhowaaday farmashigiga buu dab ka kacay alxamdulilaah marka saasay dabkaas baa xalay kacay wakhtigaas wakhti dambana iska ahaa khasaare koley ninka hadda aan dhihi karo labaad khasaarada dhacday nin baqaar marka laga reeba kan labaad inaan ahaan qiyaasi adi ahaantaada maxaa kaga gubtay xarun caafimaad gubtay sheybaarkii baa gubtay qalabkiisii daawadii wixii oo dhan wax hadda qeen gurigii dee intiiba waa un khasaare rabaana ilaahay keenana anagana alxamdulilah maan leena ilaahay un kuwa ku shukriya naga dhigi walaalihii ay guryaha ka gubteen aniga ka mid ahay nafsadooda waxaan ugu baaqay inay ilaahay sabarkiisa muujiyaan sabarka aad wanaagsan tan kaleetan haddee walaalaha islaamka annaga dee waddan gaala ma joogno hadda un iyo ii sheegeen heelow ima lihin ilaahay baan kooda wax weydiisanaynaa tan labaadna haddee muslimiinta baan haddana leenahay dee dad shalay shaqaynayaan ahayna shaqa la-aan ma ahaan karnee bal haddii un haddina haddii ilaahay yidhaahdo muslimiinta dhammaan waxaan ka codsanaynaa un wixii ay karaamkooda aynoo heli karaan insha allah sidoo kale qaar ka mida dadkii lahaa xarumahan ku basbeelay dabka ayaa u waramay idaacadda islaamiga ee alfurqaan maxamed faarax cali waxaa layidhi meeshii way gubanaysaa ka soo gaar marka wiilkoo yaroo harqaanay nala jooga wuxuu noo bixiyey harqaamihii kuraasta waxuu noo bixiyey wixii kale meeshay nagaga gubteen intaasaan kusoo orday saaka harqaan baan ku tolay markaasoo harqaanley baan ahaa aad baa loola xarbiy dabka marka nin hadda wax baxsaday oo meesha wax ka baxsaday dad harqaamo unbaa jira laba har saddex harqaan oo kalaa laga bixiyey inta kale meeshay ku gubteen wax hadda la bixi ma jiro wixii meelaha ku gubtay waxyaala hadda la aruurinaya wax kaloo hadda weyn oo sii jiraan ma leh markii la isku ururiyo toban iyo sideed har toban iyo sideed xarun oo mid kasta farmashi baa ku jiray harqaanley baa ku jirtay bacadlayaal baa ku jiray bakhaara sokorta laga qaadana ku jiray alaab maacuunta lagu gadaa ku jirtay intaasay wada ahayeen kulligood qaar wax laga bixiyay ma jiraan waa xasan bare maxamed halkan sayib rabbaani baa ka dhacday alxamdulilah ilaahay baan ku qoonsanahay alxamdulilah marka waa ilaahay baan hadda bedelkooda ilahay baa laga sugaya insha allah hadda la qiyaasi karo ma aha kole horta sideed iyo toban guri waxaa weeye waa guri ahaan hantidii hantidii ku jirtayna macnaha yacni wax lagala baxay ilaahay amarkii waa iska yartahay sideed iyo tobankooda waa de halbowlihii sarlay ku yaalaan waad aragtaa marka ilaahay idankii ilaahay noo booqday insha allah yani sagaalan ku lahaa sagaal xarmo yaani lahaa dhammaantood wax ka ciimada ma leh ma ay hindhahaadaad ku aragtaaba waxaad u joogtaa sagaal boqol su-aal ka dhan waay marka hindhahaadii yaad maanta yacni goobjoogo u tahay ilaahay idankii maya maya maya maya maya wax khasaare nafsiyadeed oo macnaha dabka u geystay ilaahay waa naga najiyey insha allah ilaahay waa naga najiyey wax naga najiyey mid ka mida dadkii ugu horreeyey ee soo gurmaday ayaa isna dhankiisa ka warramay qaabka uu wax u baabi'iyey dabka iyo sidii lagu damiyey meesha iyadaa waxaa ka dhacay wax layaab waxaa ku gubtay siddeed iyo toban guri oo badeeco iyo dhar iyo ku jira ilaa daawo taas iyada waxaana ku cadaynaysa inaa xilli roob lagu jiray oo xilliga adeegyada nin walbana adeegiisa u soo dhammaystirtay ilaan dukaamada hadda ku gubtay waxaa lagu qiyaasay dukaanka ugu horreysay ee aniga ninka hadda aniga jaarka aan nahay ee shirkadda ka shaqeeyay jeytalyidhaah ee gubtay waxaa ku jirtay afartan kun oo doolar dukaankiisa kan labaad waxaa ku jiray daawo aad iyo aad u fara badan dadkii ugu horreeyey soo gurmadaan ka mid ahaa aniga waxaan arkay dabkii horta oo la xakamayni karin nin walba waa yaabay haddee ilaahay subxaana watacaala leenoo noqday innaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun markii kadibna haddee walaayadaa una soo gaartay booyadaa noola soo bixiyey tuubooyinkiyaa noola fasaxay waxaa kaloo nalagu caawiyey mootooyinkii magaalada laga xareeni jiraa noola soo bixiyey taas ayadan walaayadaa ku mahadsan alxamdulilah dad safar ka imaaday oo marka ayada magaalada soo gala ayaa dabka arkay kadib haddee dadka ayaga ahaana codcolaadka dadkii wala hurdayan inta badan lamana soo wala kicin marka dad yaroo magaalada soo gala ayaa arkay dabka marka hore sidaasaa lagu ogaaday warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababta rasmiga ah ee ka dambaysa dabkan iyadoona qaarkood ay tibaaxayaan inuu ka dhashay dab looga tegay mid ka mid a xarumaha halka wararka qaarna ay tilmaamayaan inuu qarxay bateri solar ku xirnaa waxayna dadka reer salagle inoo sheegeen in dabkan uu ahaa kii ugu darnaa ee waayadan ka kaca degmadaas kaasi waxa uu ahaa weligeena maxamed cali oo nooga waramayay dab ka kacay salagle gaadiidleyda isaga kala goosha magaalooyinka boosaaso iyo beledweyn ayaa ka cabanaya isbaarooyin uu maamulka hirshabeelle dhigtay waddadaasi aan idinku duwa waryahan cabdisamed oo warkaa noo diyaariyey waxa ay isi soo taraya cabashada ka soo yeeraysa gaadiidleyda ka shaqaysata waddooyinka mara deegaanada ay ka taliyeen dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada caqabad xooggan ayaa hadda waxaay ka jirtaa waddada dheer ee xidhiidhisa magaalooyinka boosaaso iyo beledweyne halkaasoo la sheegay inay yaalaan isbaarooyin ay dhigteen xubno ka tirsan maamulka hirshabeelle ee uu hogaamiyo cali guudlaawe inta u dhexaysa matabaan iyo beledweyne ayay ka jirtaa caqabada ugu xoogan sida ay sheegeen gaadiidleyda oo hadda sameeyey shaqo joojin maadaama aysan suuragal ahayn lacagaha ay dalbadeen maamulka hirshabeelle gaadiidkani boqolkiiba boqol waa dhib qabaa mar walbo dhib ayaa nuucan oo kaleeta ahaan la kulannaa hadda dhibkan dhibkii ugu ugu caqabadda badnayn waay gaadiidkan wuxuu hadda taagan yahay sagaal maalmood sagaalkaas maalmood oo caqabadda ay ka timidna kontaroolka laga soo qaadaa meesha la yidhaahda libi hiiraan oo aanu ku ogeyn ayaa meeshii ka soo baxay meeshii markii lacagtii jartaana la yidhi baabuurta lacagta waa soo jarteen intay yimideen wax shaqaa kuma lehinaa layidhi waxaan ka cabanaynaa marka hirshabeello in marka ay na- ay naga qaadaan nimanka jooga matabaan inay lacagta naga qaadaan dhibay nagu tahay lacagta baabuurta la weydiinaana waa lacag aan aqliga aan gelayn candhamaydoo kalea boqol iyo konton doolaraa la yidhi in laga qaado Ee, baabuurka kaantarka waxaa la yidhi afartan doolar dhaynos afartan doolaraa la yidhi waxaasna waxna qabta ma aha mana ogelin waxaan go'aan ku gaarnay maanta oo aan iskugu nimid annagoo gaadiidley ah in shaqada ay ku eg tahay jimca ay ku eg tahay sideedaba oo wax soo geli karaa wax bixi karaa aana jirin shaqadaasna waa joojinnay isbaaradan waxaa dhigtoo ka dambeeyo ee, caadle ninka la yidhahda maxamed dheere ninka la yidhahda cali guudlaawe saddexdaas nin u talaa la yidhahdo inkastoo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu leeyihiin canshuur qaadayaal fara badan oo ku socda wejiyo kala duwan islamarkaana aan dadka wax loogu qaban ayaa haddana dhibaatada ay dadka rayidka ah ay ku hayaan waxaa ka mid ah isbaarooyin lagu qaado lacago aan xad lahayn oo xilligii la raba lagu dallaco dadka dhowaanna ayay ahayd markii ay cabasho xoogan muujiyeen gaadiidleeda ka shaqaysata wadooyinka ay shabeellaha dhexe kaga sugan yihiin ciidamada maamulka hirshabeelle oo isbaarooyinkooda ah kuwo isku xigxiga oo aan masaafo dheer isu jirin dowladda zambiya ayaa xirtay boqolaal qof oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena haashim cabdinaasir wararka ka imaanaya dalka sambiya ayaa ku waramaya in ciidamada wadankaas ay xabsiga dhigeen dad badan oo soomaali ah kuwaas oo ka mid a soomaalida wadankaas ku nool inta badan dadkaasi ayaa la raafay markii ay kasoo baxeen masjid ay ku tukadeen salaadii jimcaha iyadoo aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambaysa arrinkaas magaalada indoola ee dhacda xuduudda wadamada sambiya iyo koongada dimuqraadiga ah ayaa ah magaalada ugu badan ee laga qabtay dadka soomaalida ah waxaana la ogeyn ilaa iyo hadda tirada rasmiga ah ee xabsiga la dhigay muddo saacado ah ayaa dadkaasi lagu hayay garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaala magaalada indoola qaar ka mid a dadka soomaaliyeed ee la beegsaday ayaa wax lagu micneeyey sifo aan sharci ahayn dalka ku joogay lamana oga sababta rasmiga ah ee dadkaasi loo xiray oo in badan hanti iyo shaqo ku haysteen dalkaas sida uu sheegay maxamuud xasan oo jooga wadanka sambiya shalay markii la tukaday salaadii jimcaha oo laga soo baxay ayaa magaalada labaad ee waddankan zambia oo la yidhaahdo indola waxaa ka dhacay in ciidamada ammaanka oo waddankan oo muxuu ahay ciidamada booliiska iyo kuwa laanta socdaalka ka socda ay yimaadeen meel masaajida ah oo muxuu ahay salaada lagu tukaday iyo xaafadaas oo ah xaafad soomaalidu ay degto in dad badan oo boqolaal qof gaaraya baabuur shabaqlayaal inta loola yimi lagu guray iyagoo aan waxba la weydiin kadibna la geeyey meel kubadda lagu ciyaaro oo halkaa lagu xareeyey sambiya waxay ka mid tahay wadamada ay soomaali badan ku dhaqan yihiin islamarkaana ganacsiga ku haystaan waxaana dad badan hay walaac ka muujinayaan tallaabadan ay qaaday dowladda sambiya warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa cidduu warkaan dhaafana waxa ay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay ee radio alfurqan com